waxaa joogo fariisimaaana ku sugan yihiin oo ma degmaday ku jiraan meeshooday joogaan meeshii ay awal joogeen oo fariisim u ahay walahi hadday ku sugan yihiin waxaa inagu maqaalo ahayd iyagoo ka baxay een degmada oo banaanka ka jooga marka ma dib bay ugu noqdeen ma ka bixinba warkaas war jira ma ahayn wax ka ma ka bixin haweenkii soo galay oo xaafadaha soo galay oo xaafadaha tuurtuuray oo ciidamada xoog xabadda dadkuba tuurin difaaca bay ku jireen markii ay kusoo cidlaadeenna waa kala eriyeen siya sideesaa markay ahaydna waa ka baxeen nimanka magaalada waata laakiin waa sax soo maaha in magaalada ay al-shabaab gacanta ku dhigeen oy qabteen oy xalay ay hayeen ilaa ay sideedta ahaa waa hayaa sax wa dareenka degmada waa sida hadda maadaama xalay shabaab qabsadeen een, haddana kolley dabcan idigu aad ku sugan tihiin een, waa sidee dareenka degmada
adniow dareenka guud ahaanba gobolka shagalaha hoose dareenkii uu qabo ayay degmadana la qaybtayo qabtaa meelo badan aa laga soo baxay meelo badan oo hor ahayd ayaa maanta lagu soo laabtay waa la filaya tanna inay imaanayso waa la filaysa waxaa la quudaraynaa xaalada guud ayaa dadku aada u quudaraynayaan dadkii taageersanaa muxuu ahay sheeg dowladda federaalka ah waa jahwareersan yihiin waa ay sheegaan ayay la-yihiin marka dareenkaas guudaa jira hadda idinku marka dareenkaas sideed ula wadaagaysaan een, dadka deegaanka maxaad u sheegaysaan
wallahi dadka deegaanka waxaan u sheegnay untaley inay isdejiyaan xaaladda siday tahay ay la jaan qaadaan wixii khatar oo naftooda kusoo foolle haddeer iyagu waa iska shacabku ma jiraan marka haddii ilaahay raalli ka noqdo sidii ilaahay ka dhigay noqonaysaa innaga waxaan u sheegnay inay deganaan muujiyaan waa waxaan waa dhammaanaya hadda dhaqdhaqaaqa ka soconaya gudaha degmada wallaweyn waa sidee muxuu yahay hadda dhaqdhaqaaq hadda oo oo zaaid ah kama socdo dhaqdhaqaaqii ciidanka dalka oo dadaal ugu jira inay ka difaacaan wax kastoo yimaado dhaqdhaqaaqoodaa ka socdo maan dhaqdhaqaaq kale kama socdo hadda Een, xarakada al-shabaab ciidamadii yimid magaalada ee qabsaday halkee bay aadeen hadeertan meeshay ka meeshay ka yimid ay u laabteen oo halkee bay ahayd meesha ka yimaadeen magaalada waqooyigeeda marka magaalada kama foga waa meelihii awal ay joogi jireen ama lagu maqlahayay bay weli ku sugan yihiin idinku marka meeshaas ma ku eeganaysaan mise wax kale ood samaynaysaan ayaa jira annaga hadda maamul rayid aan nahay ciidamo ciidamada xoogga dalka iyo saraakiishaa lagu weydiinaa taas waata marka een, ka waran ciidamada een, maadaama magaalo xala la qabsaday oo haddana ay ku noqdeen ay joogaan een, wax roonda ah iyo dhaqdhaqaaq iyo sugis nabadgelyo iyo ay wadaan oo dabcan ugu yaraan dareenka dadweynaha ay ku dejinayaan ma jirta miya Dhaq- dhaqdhaqaaq waa jira dhaqdhaqaaq in oo aagaas in fariisimahooda looga tago oo lagu xoro ee la doonayo waa jira laakiin dadweynaha ilaa ay ka arkaan wax muuqda ilaa ay ka arkaan ee, yani dareenkooda aada u kacteen degmada een, deegaan aan ka fogeyn oo laga la yidhaahdo ayay dhibaato weyn ka dhacday oo een, dadku ay weli xasuustaan marka shabeellada hoosena sidaad adiguba sheegtaba meelo badan ayay ciidamadu dhaqaaqay ka wadaan oy ka tegayaan oy ka baxayaan oy al-shabaab qabsanayaan marka een, waxaasoo dhan oo soconaya oo dabcanna een, degmada walleweyn een, xiriir la leh een, sidee u saamaysay een, jawiga guud ee degmada wallaahi guud ahaan fikradihii ay gobolka laga soo faaruqay hadda iyo degmooyinka laga soo baxay fikradihii ay ka qabaan bay ka qabaan iyagana